kursidaan hurnaatalo naga qabsiga u fiirsana dadweynahan hanuuni naqa qaawina dantow hagnaa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si walaadnoo maqlaysaanba kusoo dhowaada barnaamijka fanka iyo suugaanta oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya muxibada galgacal murug iyo dhib iyo muran lama tusee misna beenta iyo maya kuma sama maya kuma samaa codka dhigihiina kusoo dhacayaa dhegaystayaal waa fanaanka da'da yar ee shariif xasan shaaciye oo toddobaadkan isagu markaa marti noogu ah barnaamijka fanka iyo suugaanta ee radio muqdisho shariif waxa uu ka yimid caasimadda galmudug ee dhuusamareeb toddobaadkan ayuu barnaamijka nagala qayb qaadan doonaa isaga oo ku sugan magaalada muqdisho anigoo hindaa ayaa barnaamijka idiin soo saartay islamarkaan idinla socodsiin doonta waa mar kale iyo barnaamijka fanka iyo suugaanta dadweynahan hanuuni naqa qaawina dantow hagnaa ee shariif marka ugu horeysa waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka fanka iyo suugaanta iyo weliba raadiyo muqdisho adoo aada u mahadsan waa ku dhowahay ee, barnaamijka fanka ee, radio muqdisho ee, waa ku dhowahay hindaa su-aasha ugu horeysa ee aan rabo inaan ku weydiiyo waa su-aal ku saabsan taariikh nololeedkaaga marka adigoo mahadsan bal noo faahfaahi Ee, waa mahadsan tahay hinda ee, aniga ee, magacayga saddexan waa shariif xasan tahliil kuna magac dheer shariif shaaciye waxaan ku dhashay magaalada dhoosmareeb ee, kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ee, waxna kusoo bartay ilaa haddana ah fanaan ee, soomaaliyeed waa tahay aad baan eh, shariifow kaaga mahad celinaynaa horta sida quruxda badan ee aada nooga aqbashay inaad barnaamijka fanka iyo suugaanta eh, noogala qayb qaadato shariifow bal waxaad haddana en, warbixin kale naga siisaa xilligii aad en, fanka kusoo biirtay eh, aad istidhi eh, waxaad noqon kartaa en, fanaan adigoo weliba ah eh, wiil dhalinyaro oo soomaaliyeed xilliga aniga fanka aan kusoo biiray labada kun iyo labaiyo tobankii bishii saddexaad ayaan xasuustaa inaan kusoo biiray fanka soomaaliyeed Eh, sanadahan dambe dhalinyaradu eh, fanaanimadu way kusoo badanayaan adiga shariifow eh, ma ma dhalinyaradaasunbaad ka mid tahay mise waxaa jira hiddo kuu gaarahoo adiga en, fanka aad ku leedahay Ee, wallaahi dee dhallinyaradaasna waa kamid ah waa dhihi karaa waayo dee dhallinyarada fanka kusoo biirta dee meelaan uga baxaayo ma jirto laakiin dee aniga yaraanteydiiba waxaan iska jeclaa waxyaabaha hiddi iyo dhaqanka ee, fanaaniinta dee inaan dhegeysaha dhegeysto waxyaabahaasoo dhan waan jeclaa marka dee wax hadda ii gaar ma jirinin laakiin dee waxaan dhihi karaa qof ee, hubigiisa uu noqdo inuu fanaan noqdaan ahaa dee waxaan ku hamiyena waa aan helay ee, haddana fanaan waan ahay shariif waxaad ii sheegtaa heestii ugu horeysay ee markaad fanka kusoo biiraysay aad qaaday iyo ereyada qofka kuu sameeyey laxanka iyo muusiga heesihii heese igu horreeyey dee heese badan ay ahaayeen laakiin dee heesta aan isdhihi karo alaleeyahay bulsho weyn ayaa loo soo bandhigi karaa waxay ahayd hees layidhaahdo mataantii jacayl ee, erayadeeda uu ii sameeyey abwaan cala dulduul oo ah abwaan ugu qaaliya aadna aan u jeclaa halkaana aan ka salaamayo Ee, sidoo kale ee, laxankeeda waxaa ii sameeyey farxaan bibi wiil dhalinyaraha dee saaxiibkay ah dee muusigana waa ustaad suxaayo bal heesta mataantii jacaylka codkaaga baxsan wax yar nagu maqashiin muxibada galgacal murug iyo dhib iyo muran lama tusee misna beenta iyo maya kuma sama maya kuma samaa waa hagaag markana dhegaystayaasha heestii mataanta jacaylka ayay nala dhagaysan doonaan
muxibada galgacal murug iyo dhib iyo muran lama tusee isna beenta iyo maya kuma sama maya kuma sama isna beenta iyo maya kuma sama muxibada galgacal murug iyo dhib iyo muran lama tusee isna beenta iyo maya kuma sama maya kuma sama isna beenta iyo maya kuma sama asha
allailahe hees ayay ahayd taa haddii aynu intaa kaga soo tag weli halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan magaalada caasimada ee muqdisho iyo qaar ka mida gobolada dalka barnaamijkuna waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo hadahan oo kale aad la socon jirteen waa hagaag shariif oo waxaa jirta hees kaloo aad qaado oo la yidhaahdo jacaylkii xuduuda dhaafay waxaan u malaynayaa dee jacaylku hadduu xuduuda dhaafay inaansan xal kalaba lahayn marka bal jacaylka xuduuda dhaafay dhegaystayaasha siduu xuduuda uga gudbay u faahfaahay wallaahi heestii jacaylka xuduuda dhaafay horta waa hees anigaba dee marka aan duubayey xaalad gooniya ama markaan arkay awaankii sameeyey iyo waxyaabaha asaga xitaa aan su-aala sii weydiiyey inkastoo dhihi karo dee awaanku asagaa ka turjumaya heestaas heestan waxaa la yidhahdaa jacaylkii xuduuda dhaafay intuu xeebta doon ka raacay xadkeenna kasii tallaabay jacaylkii xuduuda dhaafay intuu xeebta doon ka raacay xadkeenna kasii tallaabay xadku haddana kasii tallaabay bal erayadeeda iyo laxankeeda iyo muusigeeda noogu dar erayadeeda waxaa sameeyey abwaan cali dulduul dee aniga waa abwaankayga iyo khaaska ahan ba dhihi karaa allah madaxiisa i raajiyo laxankuna waa axmed goobe saaxiibkay igu qaaliya iyo sidoo kale musishin caynbacayn ayaa muusigana ii saaray codkana dee waa aniga bal markana dhegaystayaasha ayaan rabnaa inay nala dhegaystaan jacaylkii xuduuda dhaafay intuu xeebta doon ka raacay hee
jacaylkii xuduuda dhaafay intuu xeebta doon ka raacay xadkeenna ka sii tallaabay sariibkiyo isxambaarka habiibkiisii ka doortay jacaylkii xuduuda dhaafay intuu xeebta doon ka raacay xadkeenna ka sii tallaabay xariibkiyo isxambaarka habiibkiisii ka doortay xurmiyo caashaqii lowdeha hadkuu doonaba hadgaareha eha jacaylkaas miyaan xaq dhowra xusuustiyo garashadiisa dadkayga miyaan ka saaraa xurmiyo caashaqii lowdeha hadkuu doonaba hadgaareha eha jacaylkaas miyaan xaq dhowraa xusuustiyo garashadiisa iskayga miyaan ka saaraa jacaylkii xaqan lahaa iyo xalaashii iga fogeeyo ma waxaanu xishaa dulqaadka mise xubbigaas iga dhaqaaqay inaan horaan horaan horaan ka doortaa jacaylkii xaqan lahaa iyo xalaashii iga fogeeyo ma waxaanu xushaa dulqaadka mise xubbigaas iga dhaqaaqay inaan horaan horaan horaan ka doortaa jacaylkii iga xumaaday intuu xamar joogi waayey habkuun doomaha ka raacay xanuunka tahriibka doontay hadduu xad gudbo fogaado jacaylkii iga xumaaday intuu xamar joogi waayey xafuun doomaha ka raacay xanuunka tahriibka doontay hadduu xadgudbo fogaado dhankuu iga xigo xaqiiqdiyeha xogtiisaba aanan hayneneha eha jacaylkaas miyaa xiriirsha mise xisihiyo wanaagi halkaa ku xir baan iraada dhanku iga xigo xaqiiqdiyeha xogtiisaba aanan hayneneha eha jacaylkaas miyaan xiriirshaa kisaaxisihiyo wanaagi halkaa ku xir baan iraahda jacaylkii xaqan lahaa iyo xalaashii iga fogeeyo ma waxaanu xishaa dulqaadka saxbigaas iga dhaqaaqay inaan horaan horaan horaan ka doortaa jacaylkii xaqan lahaa iyo xalaashii iga fogeeyo ma waxaanu xishaa dulqaadka saxbigaas iga dhaqaaqay inaan horaan horaan horaan ka doortaa
jacaylka xuduuda dhaafay markaynu ka soo tagno heesta la yidhaahdo ehel caashaq bal iyadana faahfaahin naga sii heesta ehl caashaq waa hees jacayl ah waxaa ii sameeyey abwaan da'yar musishin da'yar dhaxamayse da'yar aanbadhehe qadar aadan cabdulaahi qadar raambow waa nin saaxiibkeeya waa nin hal abuurahon aada u jeclahay heestan asaga ayaa ii sameeyey laxankeeda muusiga intaba ay- isaga ayaa iska leh codkuna dee waa anigoo shuushaaya waa hagaag markaana waa ehel caashaq
haddii aad aamusnaato anaarta iraado jacelaya maysho haddii aad aamusnaato anaarta iraado jacelaya maysho asal caashaqo weeye awrtii nabi aadan barbaaray adduunka asal caashaqo weeye abuurkii nebi aadan barbaaray adduunka waa inaad yadeedo anaan arxayeesho ehel dhowrsan ahano waa inaad yadeedo anaan arxayeesho haha ehel dhowrsana qabno haddii aad iska ka ilowdo anaawairaahdo ee jacaylkuma waayo haddii aad iska ka ilowdo anaawairaahdo jacaylkuma waayo ukun caashaqo weeye haddii aan la ilaalin nadhowaadu ilmayso ukun caashaqo weeye haddii aan la ilaalin dhawaado ilmayso waa inaad yadeedo anaan arxayeesho haha ehel dhowrsana hano waa inaad yadeedo anaan arxayeesho wainaad yadeedo anaan arxayeesho ehel dhowrsanahano
waatay shariifow marka aan ka soo tagno inaad tahay fannaan ma jiraan waxyaabo kale oo kuu gaara oo aad ka shaqayso ama waxyaabo kale oo xi- aad xiisayso sida ciyaaraha isboortiga ama ciyaaraha ay gobolada dhexe caanka ku yihiin walasaqada iyo waalada iyo wuxuu noo ciyaar bal ee waa maasantahay hinda ee horta ee aniga dabeecadaha ee gaarka ah ama waxyaabaha dee xilliga fanka intaan ku guda jiran aan qabto inkastoo dee ciyaaraha gobolada dhex laga ciyaaro ciyaaro aada ee u macaan ay yihiin dee welisaqada gadoonka ee waalada gacan dhowrta ah dee waa waxyaabaha hidiya dhaqanka ee soomaalidu inta badan aada u xiisayso ee waqtiyada aan ku guda jirinin een inaan fankayga soo saarana ah waqti aan ku bixiyo marka sidoo kale sportska waa ka helaa oo dee mararka aan m- aan helo ee garoomo lagu ciyaaro amaba aan ka agdhowahay inaan dee xiiseeyoon imaadoon fiirsado aada iyo aadaan u jeclahay waana maasantahay see isku tihiin ciyaaraha hidiya dhaqanka maraan galmudug soo booqday waxaan ku arkaya adoo ciyaarta hidaha iyo dhaqanka ah, een, si fiican ugu ciyaareen hindey walaahi aadaa umaadsan tahay Ee, aniga ciyaaraha hadiya dhaqanka aada iyo aadaan u jeclahay Ee, markii weliba la yiraahdo ciyaaraha gobolada dhex laga ciyaaro weliba ciyaare inta badan aniga aan ciyaaro waaye ee, sida waalada gacan dhowrta ah ee gadoonka welisaqada ararta waxyaabahaasoo dhan marka waa ciyaaraha anaga ee iyaga gaarka aan dhihi karaa marka fankeyga laga soo tago maadaama ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee weliba laga ciyaaro gobolada dhexe aad aadka u taqaano waxaan rabaa inaan hadal yaroo xujo ah kuu diro bal eh, marka g- aan joogno kasoo qaad gobolada dhexe oo aan u baahanahay inaan ciyaartaa ciyaaro oo ama nin raga ama qof dumara markay u baahato qof lamaanaheedoo kale ah maxay isku ammaanaan
Ee, wallaahi horta ee, way badan tahay dee waxaa jiri jirtay inkastoo haddana nin da'yarba aan ahay xiliyadii ee, dadka dadkii horeba ay xasuustaan ciyaaraha hiddi dhaqanka oo rasmiga ah oo ay jireen in dee hadda meeshan dee taleefanada iyo dee facebookyada iyo layska shukaansado laysku shukaansado ciyaaraha hiddi dhaqanka xiliyada aroosyada la yimaado ee, la yimaado meelaha xafladaha intaba dee ay dhici karto weliya gabar aan is aqoon inay inta isku bartaan intay isku bartaan ciyaartaas diga dhaqanka ah isku shukaansadaan xitaa ishayb weydiiyaan oo qof walba hadee meesha uu kasoo jeeday deegaan kasoo jeeday isweydiiyo kadib ayba dhacdo dee gabadha iyadoon barasho kale u laabnayn inay meeshaas ay isku ameersadaan ay sheekh usula tagaan dhegeystayaasha inaad ka qoslisaa la rabaa marka hel eray oo hidde iyo dhaqan ah oo gabadh lagu shukaansan karo noo sheeg Ee, wallaahi dee inkastoo anigu aanba jeclahay haddaanba ee, ciyaaraha hiddiya dhaqankaa soo qaadayo inaan helo shacabkeedii iyo dee jaanteedii helleha helleha yee saddexay laguma raxaystay hee leha helleho yey ade raalli yara ku dhaline hee leha helleho yey walaal rabkiyoo dhul dhergalay micnihii ay waxay u baahan tahay jaan iyo sacbay u baahan tahay laakiin dee markii laga wada hadlaayo ee, reer guraagoo kale ee, dee marwadu inay noqoto ee, marwadu inay tahay dee dee hadda waxaad arkaysaa laga yaabay dee magaalada iyo dee in laga helo ama inta badanba ay jirto gabar iyo wiil isqaba ee, aan isku qanacsanayn laga yaabo inay ee, iskala dhowraayaan marka macnahaas wax u macnayha ee, saddex laguma raaxaysto raalliyaan rag kuu dhalin roobkii iyo dhul dheer galay iyo dabkii xaaba lagu shiday marka eradaas de waa er- inkastoo hadda aan baan aan xasuusano de wax yaroo aan kasoo gaaray tahay haddii dhaqankeenii hore hadda uu iska sii gaabsi yahay Ee, laakiin aanba jeclaan lahay ee, soomaali weyna aan ugu baaqila inay haddii dhaqankeeda soo nooleeyaan quruxdii ee, iyo dhaqankeeda soomaaliyeed ay soo nooleeyaan haddana hintii mararka aad aragto meelaha lagu ciyaarayo ama meelaha dee aad tagto ee, lagu wada caweynayo ee, ciyaara- ciyaaraastii dhaqanka iyo waxyaabihii hore ee xusuustii dhaqankii ee, adiga laftaada dareen ahaan waxaad iska bedeleysaa marka xitaa adiga laftaada waxaan ku dhihi lahaa hindu isku day inaad dhaqanka wax ka barato ciyaaraha ee walashaqada iyo aad wax ka barato dareento maxaa haweenku waa ciyaareen dee raggu maba ciyaaraba haddaan haween meesha joogin marka eh, laftaada inaad dhaqankaas wax ka dhowrta aadaan u jeclaa lahaa amay waa ciyaaraya aniga markayga gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa ee yaad salaamaysaayoo aad si gaara u salaamaysaa maadaama aan barnaamijka soo gabagabeynayno
Ee, ugu horreyn horta waxaan salaamayaa dhammaan soomaali weyn meel walba ay joogaan inta maqalkayga iyo muuqaalkay- muuqaygaba taqaana sidoo kale waxaan salaamayaa ee, familkayga oo ugu horeeyo hooyaday macaan arda miro cali aabahay xasan tahliil adeerayaashayda isku duuban habaryyaashayda isku duuban abtiyaashayda isku duuban eedayaashayda isku duuban iyo dhammaan asxaabta iyo khaaska waxaan kaloo jeclahay halkaasi khaas inaan uga salaabo asxaabteyda khaaliga ah ee cabdulaahi nuur xasan jimcaale saadiq sharif maxamed cagmadhige oo kooxdeyda ee raggan fakis lasoo bilowna ah nafis cali maxamed aamino tahliil ifraax axmed asli sidoo kale ee saaxiibkay xabiib dhacda ee ugu dambeynna dee adoo hindana waa ku salaamayaa iyo dhammaan warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan ee raadiyaha qaranka soomaaliyeed ee waxaan jeclaa dee salaan midda ugu qiimaha badan inaan ku salaamo waana mahadsan tahay guud ahaana dhegeystayaal intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa shariif shaaciye oo isagu markaa ka mid ah dhallinyarada fanaaniinta ee ku nool soomaaliya gaar ahaana ka yimid deegaamada galmudug anigoo inda ayaa barnaamijka idinla socodsiinayey islamarkaana idiin soo saartay sidaa iyo nabadgelyo inta aan toddobaadka kan xiga aan kulmi doono
dadweynahan